tilaabooyin meel u jira suuqa ariga haye qaraxa wuxuu ka dhacay miyaa suuqa ariga suuqa ariga qaybta suuqa xoolaha qaybta ariga lagu iibso waa garta qaybta adigu aad joogtana xaggee ahayd suuqa qudaarta suuqa ariga iyo suuqa lo-da intaba diri oo mitaro kuwa isku jira maaha marka way isku muuqdaan miya a tilaabooyin bay isku jiraan haddaad suuqii qudaarta kasoo talaabto suuqii ariga baad joogtaa haddii suuqa ariga aad ka talaabtana suuqii lo-da un baad joogtaa wax tilaabooyin aad usoconaysa waay maahane ma ahan wax mitiro aad cabaar ama kilomitro aad jaraysid maaha marka waxaad bal sawir ka bixisaa ma dhul isku furan oo layswada arki karaa qaybaha ma layswada arki karaa mise waa qaybo kala xirxiran haaso waa qaybo dadkao dhan ay isku wada muuqdaan waayo bulshada kigey taagan kan kale diyaalo kaa celcelinaya ma jirto ama bologee kaa xigxiga ee kaa celinaya ma jirto waa garta marka waxaad iga warrantaa waxaad ii sheegtay in markuu qaraxa ka dhacayay suuqa xoolaha gaar ahaan qaybta ariga ee degmada afgooye inaad arkaysay oo aada u dhoweyd maxaa kuu muuqda ood aragtay oo indhahaagu aad saarta ama indhahaagu ay qabteen
cashay markii la tuuray damku isla durbadiiba waxaa lagu yeera saas suuqa degmada afgooye waxaa laga shaqaystaa laba maalmood waa maalinta sabtiga oo kalweyne ah iyo maalinta arbacada oo jaamkeedu aada u badan yahay sida kalweyne ah iyo maalmaha kaleeto kalyaro bay u yaqaanaan dadku laakiin maalinta arbacadu tuulooyinkii iyo hareerihii degmada iyo degmooyinku hareereysan intaba waa lagu yimaadaa xoolihii xadaaf loo keenayo lo-dii arigii walow qudaarta way cidlo tahay oo webigiina uu buraysan yahay markii cabaar asaasi un dhacay labawii hooshii kala hakatay goobtana aan gaarayna indhahaygu waxay qabanayeen saddex ruux oo meeshii taala oo meyd ah iyo lix ruux oo dhaawaca maadaama aad sheegtay in suuqyadu ay daris yihiin oo isku wada furan yihiin oo isku wada muuqdaan goobtana aad ka dhoweyd dadkaasaad aragtay qaarna dhinteen qaarna ay dhaawacay yihiin kuwa aad garan kartay wejiyadooda ma ku jireen labo askar un bay ahaayeen midna siwiil buu ahaa qofka wax tuuray ee bamka aad sheegtay bamba gacmeedka tuuray adigu ma arkaysay may may may may caasho bamka si toosoo daaragtila sida dhagaxii oo kale loo soo tuuray cid cid arki karta ma lahan qofkii basoolo lagu dilaa la arki waay nin bam soo tuuray arkayma marka waxaad ii sheegtay marka bamka la tuuray kadib oo uu qarxay in rasaas ay meesha ka dhacda rasaastan ayaa riday ciidanka dawladda ee maamulka koonfur galbeed waxaad markaa ka warantaa marka qaraxaas uu dhacay kadib waxaad ii sheegtay in saddex qof oo dhintaad aragtay iyo dad dhaawaca xoolo dhinta ma aragtay xooluhu waxna dhulku waa yeeleen laakiin tirakoob aan sameeyey marka aan ugu talagalay inaan tirakooba ay ahayd maysan jirin tiradaas ay ahayd kuma dhihi kara caasho kadib maxaa dhacay kadib is aruurinaa bilaabatay ciidan oo b s la yiraahdo waa lasoo deeyey kadibna isaruurinti markay bilaabatay ninbuu naftaa weeye oo amni lagu taamana ma jiro khalkhalka degmada awalba amnigeedu faraha cidna igmaysan jirin nin walba wuxuu ka cararaya inuu liif ku dhaco jirjir joogto ah kula kacayeen kooxdaas ciidankaas loogu magac daray b s inay qofku dirdilaan ay dembi aadan lahayn xataa inaad kortiteeraas aysan imaanin qof walba ay hoygiisii iyo meeshii u dhaweed inbuu cararay qiyaas haddaad ka bixiso qaraxa meeqa saaca u dhacay xaasoy abaaro wuxuu dhacay lixdii iyo shan daqiiqo ama laba iyo tobankii iyo shan daqiiqa xilliga salaada duhur aadaanka u qariibsa ahaa